markii loogu magacdaray kalsooni kala noqoshada baan xukuumadda in dowladda la qaybin doono haddii ilaahay idmo oo taasi oo ahayd runtii sidaa la socota aniga oo aniga ka mid ahay majoritigii baarlamaanka ee diidanaa in mooshinkaani uu sharci daran yahay saddexdii maalin ee lasoo dhaafay in baarlamaankaasi wax hal yaratay mooshin la yidhaaha halkaasi aysan kasoo sii galin balse h balse ha ahaatee runtii waxaynu markaan runtii aan aragnay xaaladda uu dalka guud uu ku sugan yahay iyo iyo kooxda gaarka ah ama tiro yar runtii moshinku waday ama dib ka riixaysa oo runtii inay aanu aragnay inay dalku iyo shacabka soomaaliyeed oo runtii aysan xataa aysan u nahayn markaan aragnay iyo runtii dowladnimada waxaa dowladnimada ordanka hata hadda aan runtii aanu aynu leenahay inaysan u nahayn markaan aragnay baa waxaan go-aansanay maadaama in dadkaasi ama raggaasi tirada yar oo mooshinkaasi runtii runtii riixaya oo leh runtii kalsoonida ayaan kala noqonayna xukuumadda baa runtii waxaynu garannay annagoo kalsooni buuxda isku qabna inaan si cod ku diidna mooshinkan oo runtii aynu si aqlabiyad ku cadayno mooshinkan inuusan sharci ahayn baarlamaankuna aan ku kala baxno laakiin xildhibaan cabdifataax dadku waxay isweydiinayaan inkastoo markii hore mooshinka aada diyadaneedeen sababta bal hadda keentay inaad ogolaataan arrimaha isbedelka keena dad badan isweydiinayaan maxaa markaa uga turxaan bixinaysaa dadka ku dhegeysanaya sababta keentay midda iyada waxaa weeye runtii mooshinkan runtii sida la socotaba waxaa weeye sharciyadda si sharci kuma salaysnayn koox gaar ah ama xisbi gaar ah runtii oo gadaal kasoo riixaysa oo runtii dalka dantooda iyo runtii rabta inay ka shaqeyso oo danta ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliya u nahayn baa runtii mooshinkaani waday marka hore waxaa si action baanu ku diidnay saddexdii maan lasoo dhaafay ee baarlamaanka gudihiisa waynu caddaynay mooshinka inuusan sharci ahayn runtii waynu hor istaagnay runtii markaynu aragnay xaaladda dalka uu ku sugan yahay waxaynu soo usoo jeedinay guddoonka baarlamaanka iyo runtii madaxda sare ee dowladdu in aniga oon diyaar u nahay inaan runtii waxaay aan ku diidno si cod ah maadaama dadkaani aysan u nahayn ama kooxdan yarta aysan u nahayn shacabka soomaaliyeed iyo dowladnimo aysan u nahayn waxaynu garannay inaan si cod oo aqlabadii runtii waxaanu ku diidno inaysan sharci ahayn oo runtii shacabka soomaaliyeed beenta iyo brobagandada runtii loo sheegay iyo international community ee runtii runtii dhowr ma dhowr jeer kusoo odceysay oo haba yaraatee dheg jalaq loo sii waayo in arrintaani lagu joojiyay shacabka soomaaliya aysan dalkeedana ay ku jirin runtii oo wax haba yaraatee laga aqbalo ama laga qaatay aysan jirin iyo shacabka soomaaliya runtii dadankooda ay muujiyeen waxaynu aragnay maadaama aan taageero badan aan ka haysano dhinaca shacabka soomaaliyeed iyo iyo dhammaan international community caalamkaba inaan runtii waxaani si cod ku diidno baarlamaankana runtii kaga diidno si cod aqlabid annaga isku kalsoon kalsooniyada isku qabno waa tahay laakiin ma isleedihiin haddii baarlamaanka mooshinkan doodiisa la ogolaado oo dib loo furo dooda inaad adinka laftigiina mudanayaasha kale idinka soo horjeeda doodaas si wanaagsan intaad wax ugu soo bandhigtaan aad ku qancin karaysaan mooshinka inuu ahaa mid aan sharci ahayn
runtii aada baan ugu kalsoonaya midda ayaga ah dooda baarlamaanka runtii mar haddii la furo in xildhibaanada saaxiibadeen oo runtii tirada yar oo runtii la yiri mooshinkaani loo soo dhiibay inaan ku qancin karna runtii waxaana inuu sharci ahayn qodobada xukuumada lagu soo eedeeyo halkaasi ku qoran inaysan wixii sharciga waafaqsanaa aysan ahayn oo runtii waxaa weeye mooshin oo ku yimaadaa xukuumadda lala xisaabtama ee runtii baarlamaankaasi uu la xisaabtamo ma ahan hebel iyo hebel baa isqabsaday in mooshin la keeno runtii waxaa weye waa inaan cadayna dhaliisa meshay ka jirta waa inaan cadayna dhibaatada dalkaani uu hadda haysato oo runtii ra-iisul wasaare shaacid sida la socotaba iyadana runtii la yiri ninkaani lama shaqeyn karaha liga bedela haddana ay taagan tahay waanu cadayna oo runtii aan shacabka soomaaliyeed iyo xildhibaanada kale saxibada lagu aqla celinan dhaana arrinta halkaasay ka khaldan tahay halkaasa laga toosiya saan isaan maahane waxaa xukuumaddan lagu soo eedeynay sharci maaha wax sharciga waafaqsan hala keeno haddii arrinta ayaga ay qaadan waayaan si cod inaan ku diidno oo runtii annagoo isku kalsoonnaha inaan waxa ayaga aan dib ula celino laakiin mooshinka markiisa hore xubno ka tirsan baarlamaanka keenay guddoonkaana dabcan qabtay siduu doonaba ha ku qabtee adinku waa dhaliishaneedeen hanaanka loo qabtay iyo iyo iyo iyo iyo iyo waddada loo maray intaba marka mudanayaasha idinka soo horjeeday ee fekerkaas ama mooshinka watay maxaad ula fadhiisan weyseen oo aada uga dhaadhicin weyseen sida wax u jiraan mooshinka laftigiisa inuu habboon yahay inaanu habboonayn arrimahaas oo dhan bal maxaad uga wada hadli weyseen ma idinka diidanaa mase iyagaa idin diidanaa runtii waynu isku daynay dhowr jeer dheer baan guddoonka baarlamaanka la kulannay runtii aynu leenahay waxaan guddoogay sharci maahan mar hadduusan sharci ahayn waxaan u baahan nahay wadahadal arrintaani in wadahadal lagu dhameeyo baarlamaanku shugulo badan baa u yaallo inuu welihiisa qabsadaan runtii sidaad la socotay guddoomiyuhu hadalkii aan usoo jeedinay runtii wuu qaatay oo in arrinta iyada wadahadal lagu dhameeyo laakiin bareshar dhinaca kooxda yar oo runtii bushgarayn haysa mooshinkaani inuusan inuu mara oo runtii bareshar aada u weyn asaga saartay annagu mar walbana diyaar waxaan ahaan xildhibaanada ee saaxiibada aan nahay inaan mar walbaba aan runtii aan isku mowqaf ahaano waxa weeye in aan la kulanno oo runtii wadahadal arrinta iyada lagu dhameeyo annagu aan wada hadalno sida aada la socoto ma ahan in annagu dhexdannada ay dhibaato ay ka jirto waxa weeye xildhibaanadu xildhibaano soomaaliyeed baan wada nahay hoylkaasi baa nabada dhexeeya ummadda soomaaliyeed baan runtii ayna dooratay inaan aan runtii aan u shaqeyn adeegaha ummadda soomaaliyeed baynu nahay shacabka soomaaliyeed baan matalnaa in annaga aan wada hadalno waan usoo jeedinay balse arrinta ayada ee waxa weeye suurtagelinaysa balse markay si ay suurtagelinayso dhinac walba aan runtii arrinta ayada aan ka saarnay oo runtii wadahadal lagu dhameeyo sidaa la socota dhowrkii beri ee lasoo dhaafay mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha inuu runtii ina soo codsaday inuu wada hadal runtii uu diyaar u yahay oo runtii aniguna soo codsaday runtii guddi baan uxilsaarsaa la socotaan guddi iyaan uxilsaarnay ay la kulmeen wixii runtii wadahadalkii asaga runtii uu soo jeeday marka hore runtii haddana way suurtageli weysay dhinaciisa ka suurtageli weysay guddi shan xubnood baan u saarnay guddigii shanta xubnood runtii haddana arrintii way suurtageli weysay in wadahadalkii sida iyada loo galo waxay ku haweynaayeen ama ay ku rajooneen mooshinkan inuu baarlamaankaasi u mari karo markaan taasi aragnay annagana aan aragnay kalsoonida aan ku qabnay mooshinkaasi inuu baarlamaanka u mari karay iyo majority baarlamaanka maadaama aynu nahay oo mooshinkaasi inta badan xildhibaanada fikirkaasi aynala qabaan bay waxaan go-aansanay waxaa asaga inaan si cod oo aqlabiid aan isku diidna si ummadda soomaaliya shacabka soomaaliya u arkeen ay u arkaan inaan sharciga annaga aan ku taagnayn oo runtii waxaan sharci darro u ahay baa runtii aan rabnaa inaan u muujino iyo dowladaha runtii caalamka baan runtii aan rabnaa inaan u muujino xeer hoosaadka baarlamaanka waxaa ku qoran mooshinka doodiisu shan maalmood inay socon karto oo keliya haddii marka xildhibaanada mooshinka ka soo horjeeda adinku aad tihiin haddana aada ogolaateen in baarlamaanka la geeyo tiradiinnu ay tahay mid aada u badan xildhibaanada kalena ay leeyihiin tiradii aaday u badan tahay ma isleedahay markaa shan cisho waa looga guulgaari karaa mooshinka iyadoo ay dhici karto tirada xildhibaanada isqoraysa inay noqoto mid aada u badan
runtii anigu kalsooni badanaa isku qabnaa shan beri xerso xorosaadka ayaa sheegaya in doodu runtii ay lasoo aariso kadibna runtii doodu la furo waxaan isku kalsoonahay berita haddii haddii baarlamaanku baarlamaanka rusida la socota mooshinka la keeni doonaa waxaan isku kalsoonahay wakti walba anigu diyaar baan u nahay codkan inaan ku guuleysan karna waxa weeye waxa weeye arrintaasi waxaan u qaadanayna waxay kalsooni aan isku qabna maadaama ragga laga soo horjeeday oo runtii moshinku loo soo diiday oo runtii la yidhi mooshinkaani geeya wuxuu ha runtii sidaa la socota dhowr jeerba guddoomiyaha baarlamaanka kusoo oogay waxaani waa dambo lagu soo dhex tuuray baarlamaanka kole fadhigaansanaa runtii aan lii badbaadi ma ku dooda kalika taasay ahayd waa la socnaa wixii bambinay tahay marka intay bambadaani shacabka soomaaliya iyo annagaba aynagu qarxin baarlamaanka ka gaarno oo si cod ku diidno aynu celinno aynu dhahno waxaani sharci ma ahayn waxa weeye si cod ah oo gacantaag ah inaan ku diidno kadib haddii ra-isul wasaaruhu runtii inuu howshiisa qabsado iyo waajibkii loo waliyo inuu qabsado waxaweye waa midda annaga aan ka shaqeynhayna ayana way imaan doontaa balse ma qaba haddii shanta beri oo runtii mooshinkaasi baarlamaanka oo berita ka bilaabta la keenayo runtii annagu waxa weeye sharciga waan u hogaansamaynaa marka hore sharcigan ku taagneen oo wax sharci darro oo baarlamaanka la keenay baa si action aan ku diidanayn haddana sidoo kale waa runtii waxaweye waan taagannahay waan diidi doonaa waayahay haddii marka laydinka guulaysto oo codka kalsoonida dhinaca kale oo idinka maro oo ra-iisul wasaarihii meesha ka baxo tillaabada iyadana aada qaadi doontaa maxay noqonaysaa
runtii kalsoonida isku qaba runtii ra-isul wasaaruhu waa ra-isul wasaare soomaaliyeed annagaa cod ka siinay haddana annagaa taaganoo diyaar unaa inaan haddana aan codka siinin maadaama wuxuu uku taagan yahay ay sharci tahay oo runtii ma heli kartaan marka ma heli kartaan number idinku filan oo ah boqol soddon iyo sagaal xildhibaan oo xukuumadda aad ku badbaadisaan runtii haddii aan heli karin maanan aqbalayn in arrinta iyada cod ay tagto maanan aqbalayn oo runtii fo dhibaatada iyo buuqu way socon lahayd waxayna ku aqbalnay waxaa weeye marka aan aragnay kalsoonida aynu qabno inta ay dhan tahay marka aynu aragnay inaan waxa ayadaan cod ku diidno taana waxaa keentay kalsoonidaan isku qabna xildhibaana ahaan oo runtii sharciga difaacayo iyo mooshinkaani inuu sharci darro yahay u arkay waxa weeye waxa ay waxa weeye waxaan u ogolaana waxaa weeye kuna waxaan sharci daran yahay si cadna arrinta ayada aan ku diidno oo gacantaag si aqlabiyad aynu ku diidno haweeye midda annaga aan go-aansanay ahayd maynu ogolaaneyn haddii annagu aan isku kalsoonay aan isku kalsoon kalsooni aan ku qabin arrinta ayada maynu ogolaaneyn inaan cod galno balse waxa weye waxa ayada waxaa keentay kalsoonida isku qabna darteed in arrinta ayada cod carod cod la dhiga shacabka soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya waa yahay xildhibaan cabdifataaxow waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xeerhoosaadka waxaa ku qoran xukuumadda haddii mooshiin kalsooni kala noqoshaa laga keeno in loo ogolaado barlamaanka inay inta timaado ay xukuumadda isdifaacdo ra-iisul wasaaraha ma loo ogol yahay inuu inta barlamaanka soo hor istaago isdifaaco oo qodobada lagu soo eedeeyo jawaabo uu ka bixiyo inkastoo taa xeerhoosaadka ee laftigiisa ay ku qoran tahay taa waa sharci inuu wasaaruhu isdifaaca waxaa lagu soo eedeeyey ma wax sax ba ma wax baa runtii ku qoran mooshinkaasi ee lagu soo eedeeyey xukuumaddu ma sax ba warad inuu isdifaaca buu leeyahay wuuna isdifaaci doonaa waxa weye kalsooni buuxdaana ku qabnaa waxa weeye anagu baarlamaanka asaan joognaa halkaasaana ka difaacayna xukuumadda wax sharci darana kama ogolaan doona si actionna waan ku diidnay haddana cod baan ku diidi doonaa xaq buuna leeya ra-isul wasaaraha inuu isdifaaca runtii ninka ra-isul wasaaruhu waxa weeye xukuumadda waa mooshin laga madax xukuumaddana waa ra-isul wasaaraha xaq buu ku leeyahay inuu isdifaaca wuu isdifaaci doonaa kalsooni buuxdaana ku qabnaa